فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wacan dhegaystayaal qodobadan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah in dhergarad bogaadiyey weerarkii saaka ciidamada dowladda federaalk loogu qabsaday deegaanka misegawaay ee wilaayada galgaduud waxaad maqli doontaan waraysi sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo xasan sheekh iyo xukuumadda xamse ku eedeeyey inay cunaqabateeyeen gobolka gedow gaar ahaan dhanka hawada waxaad maqli doontaan hadalka korneyl rufle ma og tahay in ciid laga qaaday balcad ay taalo madaxtooyada itoobiya maxay tahay sababta sidaas ay u samaysay itoobiya waxaan idin haynaa waraysi arrinkaa ku saabsan oo aan la yeelanay nabadoon ismaaciil haaruun barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan oo kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo weerar afka ah ku qaaday dowladda xasan sheekh waxaan meesha ka marnayn xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii caalamka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka misigawaaye ee wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalka ma aanay awoodin inay dagaalamaan taa beddelkeedna waa ay ka carareen intooda badan goobta marka laga reebo sagaal askari oo la dilay sidoo kale waxaa dagaalka lagu dhaawacay sidaan xogta ku helin koo iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ka soo xiganaynaa in weerarkaas ay ku soo furteen hub iyo agabyo kale waxayna soo furteen afar qorowaa kii fursaban ah hal qorowo biikiyaam ah dhowr motoor iyo motofeekon marar badan ayaana ciidamada dowladda federaalka lagu weeraray halkan iyadoona laga furtay hub iyo agabyo kale oo military dhanka kale qaraxgelinkii dambe ee maanta ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ayaa lagu gubay gaari cabdibilaaw iyo ciidamada dowladda federaalka leeyihiin waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi darawalkii kaxinaya gaariga dufcada labaad maxaabis weydaarsiga maamulka yuhuudiya kooxaha muqaamada falastiin ayaa surto galay maanta oo sabti ah kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay gelinkii dambe ee maanta oo sabti ah wareejiyeen afar ka mid ah maxaabiista yuhuudi ee gacantooda ku jira bartamaha magaalada khaza gaar ahaan fagaaraha falastiin ayaana dagaalyaano ka tirsan muqaamada falastiin ku wareejiyeen afar haween oo ka mid ah maxaabiista yuhuudi ee la qafaashay oktoobar toddobadeeda iyadoona lagu wareejiyey hay-adda saliibka gaduudan haweenkan oo ka mid ah militariga yuhuudda ayaa markii la wareejinaya waxay ku labisnaayeen dariiska militariga yuhuudda ciidamada saainada ayaa waxay dhankoodu xaqiijiyeen soodiinta maxaabiistani goobtii lagu wareejinaya maxaabiista ayaana waxaa si aada u soo buuxdhaafiyey dad aad u badan oo falastiiniyiin ah dagaalyaanada muqaamada falastiin ayaana waxay goobtii lagu wareejinaya maxaabiista ka sameeyeen dowlatus military taasoo argagax aad u daran ku beertay cadowga yuhuudda islamarkaana dhabarjab xoogan ku riday kiyaanka saainada dhanka kale maamulka yuhuudda ayaa isna saacada kadib markii la sii dayay maxaabiistooda wuxuu wareejiyey laba boqol oo ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku jira gacantiisa magaalada raamalla ee xarunta waa maamulka maxmuud cabaas ayaana waxaa soo gaaray gawaari basasa oo siday maxaabiista muslimiinta lix iyo toban ka mid ah maxaabiista dib u helay xoriyadooda ayaana waxay ka soo jeedeen dhanka marinka khaza maxaabiista dib u helay xoriyadooda ayaana waxay u mahad celiyeen kooxaha muqaamada falastiin ee ka dagaalamaya marinka khaza shacabka ku dhaqan magaalada raamalla ayaana waxay si aada u soo dhoweeyeen walaalahooda dib u helay xoriyadooda waxaana maanta oo sabtiyaa dhaqan galay qodob ku xusan maalinka toddobaad ee heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis weydaarsiga ay wada gaadheen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda iyadoona ay dhiman yihiin qodobo kale militariga suudan ayaa maleeshiyaadka arsf kala wareegay xarunta taliska dhexe ee al khartuum ciidamada militariga suudan ayaa waxay ku dhawaaqeen dib ula wareegeen gacan kuhaynta salligyo militariyo dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada al khartuum ee caasimada dalka suudan kadib dagaalamada socday uu dhex maray militariga uu hogaamiyey al burhaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ama rsf war ka soo baxay taliska ciidamada ayaana lagu sheegay in sanadiyo bar kadib go'doominta laga qaadiyay taliska guud ee ciidamada islamarkaana khasaare lixaadle la gaarsiiyey maleeshiyaadka rsf muuqaala lagu baahiyey mareegaha internetka oo laga soo duubay dhismaha saldhigga ay dib ula wareegeen ciidamada suudan ayaana muujinaya militarigoo si aada ugu dabaaldegaya gudaha xarunta militariga suudan ayaa waxay sidoo kale la wareegeen mucaskarka weyn ee loo yaqaanay shaara oo ku yaala bartamaha magaalada khartuum baxri ciidamada militariga suudan ayaa waxay sidoo kale gudaha u galeen magaalada jeyla oo qiyaastii afartan kilomitr u jirta caasimada al khartuum kaamirooyinka saxaafadda ayaana waxay soo qabteen al burhaan oo gudaha usii galaya magaaladan cudurka halista ee h m b f ayaa marba marka ka dambeysa kusii fidayo waddamo horle oo ka tirsan caalamka xanuunka halista ee kasoo bilowday dalka shiina ayaa weli si xawliyaa kusii fidaya iyadoona ay marba marka ka dambe sii badanayso tirada dadka u geeriyoonayay kasoo jeeda daafaha dunida boqolaal ruux oo kale ayaa waxaa sidoo kale lagu waramayaa inay ku sugan yihiin isbitaalada iyo goona xaalada aduliida tawajahaya wararka ayaa waxay iminka sheegaya in caabuqan uu gaaray dalka ingiriiska isagoona soo ritay dadaadu fara badan waaxda caafimaadka ayaana waxay sheegtay inay suurtagal tahay inuu guudaan dalka kusii fida viruskani sidoo kale waddanka indiya ayaa waxaa lagu waramayaa inuu si aad ugu fiday cudurkani gobolada karnatika gujraad tamilandu iyo maharashtra ayaa gobolada sida weyn looga helay cudurkan halista ah guud ahaan caalamka ayaa waxaa iminka ka jirta bakdin aad u daran kaasoo inay mar kale wajahaan xanuun la mida covid sagaal iyo toban kaasoo saameyntiisa weli caalamka laga dareemayo ugu dambeyntii xukuumadda washington ayaa sheegtay inay gebiyaanba joojisay kaalmadii dhaqaaleysiin jirtay dowladaha caalamka marco robio xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xukuumadda cusub ee dalka maraykanka ay joojisay kaalmadii dhaqaaleysiin jirtay dowladaha caalamka oo yukrain ugu horeyso go-aankan ayaana waxaa lagu waramaya inuu saameyn xoogan ku reebi doono dowlado fara badan waxaana xusid mudan in go-aankan lagu joojinaya kaalmada dhaqaale ee dowladda maraykanka ee siini jirtay dowladaha caalamka aanay ku jirin maamulka gumaystaha yuhuuda iyo dowladda masar waxayna noqonayaan dowladaha keliya heli doona kaalmada dhaqaale iyo midka militari ee dowladda maraykanka tan iyo markii la caley masaaray trump warbaahinada caalamka ayaa waxay si aada u tabinayeen go-aankan la xidhiidhay inuu trump joojini doono kaalmada dhaqaale uu siin jiray dowladaha caalamka balse warka ayaa ugu dambeyntii kubiya shubtay in xukuumadda washington ay si kama dambeysa u joojisay kaalmada dhaqaale ee dowladaha caalamka ee siini jirtay wararka caalamka dhegeystayaal caawo anageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag sida aad wararka ku maqasheen saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaanka masagawaay halkaas oo dowladda federaalka khasaare lagu geystay haddaba nabadoonfiigaal oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaan weydiinay waxa uu kala socda arrinta masagawey saaka gaalada waa lagu galay iyo gaalaala jirka horiga dhammaan waa lagu galay marka lagu galay dhanka xeebtay u carareen say suuba jireen waa carareen markay carareen baktina waa laga reebay gaariyaale waa laga gubay xeebtay ku carareen kuwa ceeldheerna siday u cararayeen inkana cadaanlixi xale ma ka hoyan dhankan cadaanlixi iyo ilaa wargaadhi waa ka carareen marka xaaladoodu aad hurda la-aan iyo rafaad iyo waxay- iyo- iyo- iyo- iyo waxay ku noolyihin wax balay ku noolyihin marka maxaa keenayo in haddii xabad ay dhacdaba ay cararaan waxaa keenaya waxaa lagu leeyahay meesha lasoo ayaan laydin qaban oo hubka laydinka qaadan iyo iyo qoryaha haddaad shabaab yimaad ka carara layira layiri saas mas-uuliyad barnaam- barnaamijkaas haystaana layiri waa garta marka barnaamijkaas markay haystaan markay maqlaan shabaabaa soo socdaba waa la cararaya beriga matooradii iyo waxay shida jireen iyo nalalkii iyo badarkii iyo saadkii oo dhan waa ka carareen waa garta marka nimanka aad iyo argo- arga- argagax iyo rucbi ay ku taagan yihiin marka waxaa waaye waa lagu dhibaa meesha dadka muslimiintaasaa lagu dhibaya dadka dhulkaa lagula dhiilaa maahan walax talahay meesha ku hayan ma jiraan rucbi argagaxaa ku jiro barxadda waxaa tiilay sagaal baktiya kow iyo toban dhaawacay waa- waa- waa la- waa la- waa la carareen su-aasha kalean ku weydiinaya nabadoon fiigaal waxay tahay maxaa ka ogtahay ama dhibaato dadka shacabka ay ku hayaan ciidankaas halkaas ku sugan ee saaka la weeraray safaradii waxay u geysanayaan gawaarida waa dhacayaan naagaha waa xoogayaan wax allaala wixii meel soo maro qofta xoole ha safarsato gaari ha wadato xoole hara ilaasho hirbaadiya ha aso qof allaala qofta hortoora kasoo baxa way haystaan mar- marowdhinka xataa waa ka furanayaan nabad waxaa ugu dambaysa meesha dhammaan mujaahidiintu markay kasoo kaceen nabad ugu dambaysa wax nabad ay wadaan ma jiraan balaayo ay dhib ay keeneen iyo tuugnimo maahan walax nabad ay wadaan ma jiraan nabad ay keeneen nabad balaayo waa balaayo wadaan balaayo dadku kala kacshay marka xaaladdu meesha sii maray waa tahay nabadoon fiigaal een, markii loo eego ciidamada dowladda federaalka waagii hore iyo hadda dagaalkii markuu bilow ahay arcartooda iyo hadda ee, difaacyo ay ku aruureen maxaa farqi u dhexeeya hadda wax farqi weyn baa u dhexeeya xilligii hore cadcarahayeen oy heesaha qaadayeen waa ka baxeen hadda maray carar ku jiraan maray gudud ku jiraan habeenka waxay ku hidaanaan maqlay sideed meelood habeen ku hidaan laba saac meelay joogayaan lix saac meelay u guurayaan toddoba saacadood xeebtaasi ku wareegtayhayan macnaha sida sida wax jiran cadood xeebta ku wareegtayhayan taladoor saas waaye sababta marka maxay tahay sababta waxaa waaye mujaahidiinta ka baqayaan rubci argagaxa ku jiro diyaarada in hela laleeyahay diyaarada lasoo diraa meelay wuu leedahay waa iska laabane markaas lugtay furayaan xaaladoor saas waaye ka waran een, mar walba waa la weeraraa ciidamadaasi marka dadka shacabka ah markii la weerara sidee u arkaan dadka aad bay mujaahidiinta u danaynayaan xilligii hore waa laga baxay macawishleyda badanaa qoryihi waa iska dhigtay wax in koobanaa ku soo hiray inta koobanna waxay leeyihiin war naga- hanagala soo gaaro hanagala soo gaaro mujaahidiinta markay weerarayaanna aad bay u soo dhoweynayaan marka hal israaciyay ku leeyihin qof kasta hal israac waa xilliga cadaalad joogi jira camal hal israaciyay leeyihin safariydaa nacday dadkaa nacay kuwa ewelkeenaa nacay murtadiinta la jira jitaa nacay qof walbaa nacday kuwan gaalada xagga la isu naceenba xagga la cadaaban yahin cadaabi ku jiran xagga la idinka xagga la isu nacbo ugu dambeyn maxaa baaqa u jeedinaysaa ciidamada mar walba la weerarayo ee, furimaha ku sugnaan la oo difaacyadii taa ka cararaya maxaad baaqa u jeedinaysaa si guud waxaan u jeedinayaa inay toobo keenaan kitaabka ilaahay qaataan nidaamkan iyo gaalanimadan iyo oraxdan iyo weerarkan iska daayaan saasaan u jeedinayaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى war haddana soo gaaray oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa sheegaya in faahfaahin dheeraad ah laga helayo qarax ay ciidamada mujaahidiinta shalay ka geysteen gobolka gedo kaasoo ku dhaawacmay cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ee maamulka degmada baled xaawo wararkan ayaa sheegaya in dhaawaca ka soo gaaray qaraxaasi uu u dhintay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى qaybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa korneel aadan rufle oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan gobolka gedo ayaa eedeemo kala duwan u jeediyey xukuumadda federaalk ee fadhigeedu yahay muqdisho wuxuu sheegay in garoomadii ku yiilay degmooyinka gobolka gedo ay weli iyagu u xiran yihiin garoonka degmada doola wuxuu ku yaalaa laba dowladood oo waaweyn oo xuduud beenaadkood oo dal iyo dad hore oo soomaaliyeed ku maqan yihiin maalinkii waxaa ka degi jirtay in ka badan shan iyo labaatan duulimaad oo gudaha ah shacabka soomaaliyeed ee n f d iyo galbeed ka imaanaya iyo kuwa u socdo iyo in ka badan soddon duulimaad oo hay-adaha samafalka ah labadii sano iyo barkii xukuumadda xamse cabdi barre ay joogtay xasane madaxweynaha ahaana si guud garoomada dadka haybka gado naanjoorasiga u leh ay ku leeyihiin waa la xirayay cabudoo laga balanbalaa la xiray afar iyo toban bilood waxaa xirnaa garoonka degmada garbahaari kan doolo waa markii saddexaad oo la xiro ficil cadaawada ku jirta loogana faa'iidaysanaya qalinka dowladda garoonkaasi uu xiran yahay nasiib daro saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo maamulkii degmooyinka oo dhaawaca caawa in dalal kale ay waxa weeye rumaan ku yihiin ayagoo dhaawac ahoo garaar ah ficilka waa cambaaraynaynaa ciddii garoomada naga xidhay aha waa wax soo jirayba weeyaan kuuri bishii julaay laba kun labaatan iyo saddex garoonka garbahaare ilaa la xiray agost laba laba kun labaatan iyo afar baa si silaca lagu furo dad badan baa u dhintay kan doolo waa markii saddexaad oo madaxtooyadu ay xirto haddana warqad ka soo baxday madaxtooyada soomaaliya ku xidhan yahaa waa cambaaraynaynaa ficilka cadaawadda ku jirto degmada baardheere wasiirka amniga soomaaliya ahna sanatar dowladda dhexe ee federaalka ah sagaal iyo tobankii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar wuxuu yimid xarunta gobolka gaday garbahaarey shacabka reer gado wuxuu ugu dhawaaqay dagaal lala gala axmed madoobe dadka reer gada waxay diideen dagaal siyaasadeed oo qabaa'il walaalahooda oo dar islaam oo dagaal qabiil iyo mid siyaasadeed uusan kala dhexayn inay aadaan arrintaas artaag muddo soddon cisho ku dhow markuu joogay gobolkan wuxuu uga tegay colaad abaadul ciidamadii dowladda dhexe ee federaalka uu isku abaabulayo waa markii saddexaad ama afraad oo baar dheera ay xabad ka dhacdo laba qof oo rayid oo masaakiin oo weliba xamaaliinaha ku dhaawacantay oo dhaawac garaabaa ayadoo ay baar dheere buundadii ka go-an tahay in ciidankii dowladda dhexe ee federaalka oo ministry iyo boliis iyo nabadgudid qaab qabiilka loo qaybiyo la isku dira eedaasna waxaa iskale oy gaar u tahay senator wasiir cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaduna waa ficil foolxun oo hanyaryu ku jirto nin hanyar umahana qaado dowladda dhexe federaalka waqtigay noo soo dirtay in asmadowgada ay ku duushay ahay odayaasha dhaqanka culamaa udiinka siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka oo hooyooyinka iyo aqoon-yahanadu ay ku jiraan waxay si boqolkiiba boqola u yidhaahdeen dowladdu hadday maamul gaaraya nin gaara la dirirsan tahay annaga yaynan noo soo marin arrintaa fartaag caray ku abuurtay wuxuuna ka shaqaynayaa ciidankii dowladda federaalka intuu qaybiyo oo reerreer u qaybiyo inuu isku laayo waana waxa ka soconayo degmada baardheere iyo deegaamo kale
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, fats ama dufinta eh, caawa xalaqadeena waxaan ku qaadanaynaa dufinta waxa la yidhaahdo ama libidiska waxa la yidhaahdo Eh, dufinta waxa la yidhaahdo waa waa dufan ama saliid oo isku darsantay En waana adke sida subaga oo kale ah Eh, waxay ka kooban tahay eh, maadooyin ama curiyayaal eh, kuwaasoo ka kooban carbon hydrogen iyo oxygen ka kooban Eh, waxay sidoo kale ka kooban yihiin en, ah, waxa la yidhaha glycerol iyo fatty acids la isku daray Eh, maadooyin oo mataqaanaa dufan iyo maaragtay barur ka kooban kuwaasoo isku darsan oo la isku daray Eh, markii la dheefshiidayana eh, waa la kala jejebinaa ama la kala saaraa waxaana laga soo saarayaa fat atska ama waxaa la yidhahda dufanta ayaa laga soo saaraa Eh, noocyada ay u kala baxda marka dufinta eh, animal fats eh, iyo vegetable fats ay iyadana kala tahay Eh, dufan ka timaada xagga en, xoolaha iyo dufan ka timaada xagga eh, khudaarta ayay iyagana u kala baxdaa Eh, dufanta ka imaata xagga xoolaha haddaan ku horumarno eh, waxaa ka mid ah eh, subaga ayaa ka mid ah Eh, waxaa sidoo kale ka mid ah hilibka ayaa ka mid ah Eh, waxaa ka mid ah eh, malayga ayaa ka mid ah ukunta ayaa ka mid ah Eh, waxaa sidoo kale hilibka lo-da ayaa ka mid ah En, dufantaas waxay ka imaataa xagga xayawaanaadka ayay ka imaataa waxaa kaloo jirta marka dufan ka imaata xagga khudaarta ka imaata Eh, sidoo kale waxay ka imaataa en, ah, saliidda la kariyo Eh, nutska looska gabaldayaha serialska miraha qaar saliidda ka imaato intaasna waxaa waaye eh, xagga khudaarta ayay ka imaataa ama xagga geedaha ayay ka imaataa Eh, shaqooyinka marka eh, jirka bani aadamka ay u qabato dufanta waxaa ka mid ah inay soo saarto kuleel eh, ama energy qofka ay siiso taas oo mataqaanaa eh, jirka ka qabato wax badan oo ka mid ah eh, jirka in heerkulkiisa ay dhisto sababtoo ah en, ah, waxa soo saaraya kuleelka eh, qofka uu dareemayo waa fatska qofka hadduusan fats badan lahayn ama uusan kayd kayd badan oo dufan uusan lahayn eh, energy badan ama kuleel badan ma helayo Eh, sidoo kale waxay ka hortagtaa eh, organiska muhiimka ah ee jirka bani aadamka ku jira sida keliyaha eh, mindhecrada iyo beerka xameytida intuba iyadaa daboosha Eh, waxaa ku dahaaran en, ah, yacni xuub weyn oo oo oo dufan ama baruur ka kooban ayaa mindhecrada dhan ku daboosha sida markii xoolaha la qaloba aad ka arki kartaan Eh, sidoo kale waa source ama ilo laga helo eh, vitaminaadka Eh, a oo kale vitamin a gani ayay ku tahay dufanka d sidoo kale e sidoo kale iyo k intaba waa laga helaa Eh, sidoo kale waxay dib u dhigtaa en, ah, qofka en, inuu baahi dareemo ayay dib u dhigtaa sababtoo ah qofka eh, muddo wuxuu isticmaali karaa eh, dufantii ama fatski ayuu ku- kusii moodi karaa ilaa uu ka gaaro heer uu ka helo cuntadiisa ama uu ku gaaro xilligii uu cuntayn jiray eh, baahida ayay ka hortagtaa eh, marka loo fiirsho proteinka iyo carbohydrateska eh, kayd ayay samaysaa dufanta Eh, sidoo kale waxay ku dartaa eh, nafaqada eh, na- ayay qastaa ay ku dartaa maado mataqaana nafaqada cuntada eh, shiido ayay ku dartaa Eh, maadadan marka dufanta haddii jirka bani aadamka ay ku badato qofka uu isticmaalo maado badan oo dufan ah muxuu dareemi karaa Eh, isticmaalka eh, tiro badan oo dufan ah qofka wuxuu dareemaa en, khataraha qofka uu dareemi karo en, markuu isticmaalo maadadan ama dufantan tiro badan ka mid ah jirkiisa hadday gasho qofka eh, wuxuu dareemaa en, ah, inuu cayil badan uu dareemo oo jirkiisa baruur badan uu yeesho oo very overweight ah macnaha xadkii loogu talaga qofka inuu dhaafo eh, nidaamka caadiga ah body mass index waxa la yidhahda b m i-ga lagu cabiro dadka cayilkooda eh, cabirka la rabay labaatan iyo shan ilaa iyo soddon laga rabay qofka hadduu dhaafo eh, khatar ayuu ku sugan yahay oo xaalad oo danger zone la yidhahdo ayuu galahayaa Eh, wuxuu u baahan yahay marka miisaanka inuu soo dhimo Eh, labaatan iyo shan ilaa soddon hadduu dhaafo qofku bes waay khatar waay xaaladiisa wuxuu khatar u yahay cudurada ku dhaca xagga wadnaha dhiig karka sokorta kolesteroolka strooga noocyadiisa kala duwan inuu maskaxda inuu dhiig ku furmo ugu dambeyntii Eh, marka wuxuu u baahan yahay qofkaas marka inuu soo dhimo miisaan tira badan uu soo dhimo marka khatarahaas ayay leedahay dufanta Eh, dufanta sidoo kale qofku waxay u horseetaa eh, maadada kolesteroolka yidhaahdo iyo eh, xididada wadnaha arteriska iyo kuwa la midka ah inay adkaadaan ama dhexdooda ay barur ku samaysanto Eh, taasoo markaa keeni karta ugu dambeyntii dhiigkar qofka u keeni karta Eh, ama cudurada wadnaha ku dhaca sida aan soo sheegnayba u keeni karta Eh, sababtoo ah eh, na- in kolesteroolka uu kaco waxa keeni kara waa dufan badan oo qofka isticmaalo oo mataqaana hadday ahaan lahayd tan laga helo xayawaanada ama tan laga helo mataqaana en, ah, en, ah, qudaarta ama geedaha Eh, sidoo kale dufantu en, ah, yacni waxay samaysaa een, baruurta ama dufanta in xididada ay xirto ay- dhexdooda ay ka samayso baruur isla markaasna qulqulka dhiigga uu u socon waayo eh, sidii loogu talagalay Eh, kadibna waxay keentaa eh, xididada inay ciriiri noqdaan kadibna wadnaha ay xamil weyso eh, inay jirka dhiiggii sidii loogu talagalay ay u gaarsiiso Eh, isla markaasna ay markaa ku dhacaan cudurada wadnaha sida aan soo sheegnayba Eh, faa'iidooyinka marka eh, ay leedahay eh, dufanta jirka ay u leedahay eh, waxaa ka mid ah in qofka jirka bani aadamka ah in ay markaasi yareyso eh, kolesteroolka Eh, mararka qaarna ay yareyso marmarna ay sii ziyaadiso dufanta nooca geedaha weliba laga helo ama qudaarta eh, waxay ku fiican tahay kaga fiican tahay tan xayawaanaadka inay yareyso kolesteroolka ayaa dhacaysa Eh, sidoo kale inay markaasi maskaxda ay firfircoono geliso eh, marka laga soo tago eh, dufanta xayawaanaadka ka imaada tan miraha iyo dalaga ka imaada firfircooni xagga wadnaha inay samayso iyo maskaxda intuba ayaa laga helaa Eh, dufanta marka aan soo sheegnay halkee ay noogu keydsan tahay jirkeeni ay ugu jirtaa Eh, waxaa keediya beerka eh, murqaha iyo nudayaasha jirka ayaa noo keediya Eh, xalaqadeena intaas ayay ku eg tahay aada iyo aada umahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ku soo dhowaanay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh balse markaan etoobiya madaxtooyadeeda waxaa yaala ciidda laga qaaday degmada balcad arrintaas iyo arrimo kale wariyaheena cabdulaahi soomaali ayaa ka warraystay nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka nuqabada wilaayaadka islaamiga
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waxaanu la kulnay afayeenka odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayadka islaamiga ah noqodoon ismaaciil haaruun oo aanu ka wareysanayno arrimo ku saabsan gumeysiga dalka ku sugan noqodoon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay walaal
waad mahadsan tahay kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan adigu horta gumeysi maxaad ka taqaanaa bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul adeer su-aasha haddaan si kooban uga jawaabo gumaysi wax badan baan ka aqaanaa sababtoo ah soomaalida waxay ku maamahdaa ceel nin galay baa laga waraystaa waaya gumaysi waan ku dhex dhashay waaya nin ilaa labaatan sano ku gaadhay baan ahay
waaya marka gumaysi wuxuu yahay aad baan u aqaanaa adeer xaggeed ku dhalat waxaan ku dhashay gobolka jarar degmada go- degmada dhagax buur oo waa dhulka soomaaliyada amxaarada waa haysta dhulka soomaaliyeed ee amxaaradu gumaysato waaya waka waaya maxaad nooga sheegi kartaa marka bal yaraantaadii iyo wixii aad arki jirtay ee la xiriira ee ficilada gumaysigu uu ku kacayay kolley markaad garaasatana dee wixii si fiican baad usii fahmaysaa moogta
adeer gumaysiga amxaaradu wax hadda halkan keliya lagu soo koobi kara maaha gumaysi amxaaro waa gumaysi amxaaro Een, ummadda soomaaliyeed ee islaamka ee la gumaystana gumaysigooda hadda wuxuu marayaa muddo boqolaal sano ah wuu hadda marayaa Een, xaqiiq markaan kuu sheegana gumaysiga etoobiya iyo damaca etoobiyo mid hadda dhulka soomaaliyeed ay haysata keliya ku kooban ma aha waa mida soomaaliya o dhan ku doonaysan ku qada waa dhul ay doonayso waxa waa waxay doonayso soomaali oo dhan inay ku qabsato waaya haddaan te su-aasheena hore u noqono markaad soo barbaaraysay ee kuugu horreysay bal wixii gumaysiga ku saabsan aad aragto nooga faalle Ee, gumaysiga waxaan ku arkay adeer haddii aan taa wax yar ka taabto waxa weeyaan dad la laayo dad la dhaco xoolo la laayo dumar la kufsado ee, nolosha xaggeeda oo ay kala dagaalamaan xoolaha oo dadka laga laayo aflagaado cay qoshaasha leeba handhara wilaasha waa kelmadaha ugu xunxun maxay
waa waxaynan garanaynin dee waa wixiina xun ee qurunka ee baktiga ee waxba ahayn ee sooma wa- magaca soomaaliniba ma jirto Ito- itoobiyaan baa tihin waxaasoo miidhan wey
waxaasi ku hadli jira waxaasay ku hadli jireen Een, bini aadam ilaahay abuuro bahdil noocii ugu dambaysay baana dadkaas ilaa iyo saacaddan ay ku jiraan marka adigu markaad barbaar noqoto waad ka soo fogaad waan ka soo fogaaday waana ka soo wacararay waxaanan imid dadkii markaa la lahaa soomaalidii xorta ahayd xor saasana ma ahayna markaasaan imid meelihii oo gumaysiga cad ee dhulka uu ka tegay aad timid ahe meeluhu gumaysigu kama tegina wuu wuu wuu u muuqday waxoogaa uu ka yar maaragtay ka yar madax qarsaday Haye.
halkaasaan imid waayahay een, hadda een, ciidamada shisheeye intii ee, waa xor soomaaliya lalahay ay joogaan ee, kuwa etoobiyana waa ka mid maalin walbana ee dad madax ayaa waxay la soo taagan yihiin la-aantood hal habeena ma jiri karno oo horumar bayna gaarsiinayaan amxaaradana dee hadda waa caddaysatay oo madaxda sidaa lahaa ee qudhooda ah qaarkood mararka qaar yiri war naga taga markaasi waxaan idinka tegayna ma lahan af- afkiina xagga nooga jeeji yidhaahdeen marka bal ka warna arrimahaas bismillaah adeer waxa weeye damaca etoobiya haddaan wax yar ka sheego etoobiya waxa ay dabacsan tahay wax badan baa u dhiman Een, etoobiya hadda ka hor dalka way ku soo duushay dhowr boqol oo sano boqol sano ka hor bay ku soo duushay balcad bay timid baqlay wadatee baqal ma taqaanaa baqlay wateen baqlo qoriga ay wateenina wuxuu ahaa jigre Ba- baqlaha fasar baqlaha waxa weeyaan baqal baa la yidhaa waxaa iska dhala dameerka iyo geenyada iska dhala dameerka iyo geenyada is- ayaa la isu haynayaa way isboodayaan waxay dhalayaan wax la yidhaahdaa baqal oon iyagu waxna dhalin genyadu waa faraska midiisa ee Waa- waa faraska midiisa dhadiga waa midiisa dhadiga iyo dameer baa la isu geynaya baqalkaasay dha baqlahaasay wateen waana wax ay dhaqan iyo hiddo u leedahay baqlahaas dowladdan xunee dadkan xune etoobiyaankii siiba amxaaradu waa wax ay dhaqan u leeyihiin ka soco Een, baqalahaasay wateen qori jigre la yidhaa oo hal xaba ka dhacdana way wateen halka xaba markii uu rido een, hal xarbi la- xarbi la yidhaah buu kala baxayaa qasharkuu kasoo tuurayaa tukaluu raacinayaa hubna sidaasay ka ahaayeen balcad bay yimaadeen balcad markay yimaadeen ummaddii soomaaliyeed dhulkaa joogtay way la dirirtay waa waxay kula dirireen fallaadho waa wada mariid miidhanay kula dagaalameen een, dhowr kun oo ruux bay ahaayeen oo xabashi ah xabashidii halkaasaa ilaahay ku halaagay wax yar oo naf lahayn baa ka baxsaday waa balcad balcad xamar intay u jirtaa soddon kilomitir bay u jirtaa xabashiya halkaasay tagtay damacii xabashiya halkaasuu tegey dadka meelahan soko ku wareegaysanayow waxaad ku wareegaysanaysaan wax wax ka jiraan ma aha damaca xabashidu wuu ka fog yahay nin amxaara oo raggii baxsaday ah baa wuxuu qaaday ciiddii balcad buu qaaday uu jawaan ku shubay tunkuu saaray boqorkii markaa etoobiya u talin jiray buu u geeyey bacdii ee, jawaankii ciiddaha dhulkii waanu soo xoreen oo maxaad ku soo xorayseen ciiddii balcad baan ku wadaa buu yidhi ciiddii balcad buu guddoonsiiyey ilaa saacaddan xafiiska amxaarada ee etoobiya ciiddii balcad baa taalla subaxii markuu fadhi soo fadhiista kursiga ciiddu saa u fiirinayaa wuxuuna u fiirinayaa xilli kastaba ha gaadhe xilli kastaba ha gaadhe qalbigiisu iyo niyadiisu inay ku jirto kol inuu balca tago kol inuu balca tago Een, himilada iyo rabitaanka iyo doonista xabashidu ilaa ay xadkaasana horta kuu soo qabanayaa macnaheedu balcadaan qabsanaya waxa weye balcad maadaama badda ay u dhowdahay macnaha soomaaliya oo dhan baan qabsanaya wey soomaaliya oo dhan baan qabsanayaa wey soomaaliya oo dhan baan qabsanayaa weeye adeer waxa weeyaan dhulkii kale ee soomaalida oo kan xorta ahaa ka weynaana horeyba u soo qabsatay hadda gada awey gada oo dhan way haysataa bay iyo bakool way haysataa hiiraan qayb bay ka haysataa kismaayo way degtay oo way tageen xataa kismaayo injirleyd amxaaradii way tagtay dalkii nimanka maxaa u dhiman wax u dhimanba ma leh inta yar ee xabadda ay mujaahidiintu sanka ka gelinayaan baa dhulkii maanta amxaare ka fayow rag baana ugu yeedhaya xasan gurguurti iyo axmed madoobi iyo een, waxa shadaadiintaas oo miidhan lafta gareen iyo lafti iyo lu- ludkaba allaha ka jabiye iyo kii puntland muxuu ahaa deni denigii macasha weynaa waxaasoo dhan baa ugu yeedhi qoorqoor cali guudlaawe ciro waxaasoo dhan baa ugu yeedhi waxaasoo dhan baa amxaare dhulkii ugu yeedhaya waxa keliya ee maanta ka, ka badbaaday oo aan cudurkaa iyo fayraskaasi uusan qalbiga iyo maskaxda ka gelin waa mujaahidiinta iyo shacabka mujaahidiinta la fikirka iyo la mabda'a ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inuu ilaahay xaqa fahansiiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay war ilaahay ka cabsada oo xaqa raaca maxay tahay marka maantay tillaabada ugu horeysa ee la gudboon guud ahaan soomaalida tallaabada ugu horreysa ee ugu horreysa ee la gudboon ummadda soomaaliyeed horta kow inay ilaahay ka cabsadaan laba inay ku xidhmaan saddex inay iska celiyaan cadowgooda oy kow amxaara ka tahay labana kenya ka tahay saddexna ay ka yihiin murtadiinta axmed madoobi iyo gurguurti iyo eh, deni iyo wixii lamid a
shisheeyaa dalka jooga hadda intaa keliya maha ugaandhaa jooga burundiyaa jooga een, eh, shisheeyo badanaa jooga shisheeyaha yaa ku haya kuwanaa ku haya kuwanaa ku haya waa lala diriri waana lala dagaalami kuwani cagaba kuma taagnaan hadda cagaha keliya ay ku taagan yihiin waa kuwan aan kuu fasiraya en kuu sheegayo wey kuwaa marka la- habeenka layska horleexiya layska dhammaystira ee dagalka laga wada rido amxaaradii iyo qurunka joogaa iyagaaba iska huleelaya nasrigiina wuu soo dhow yahay waxaad ka hadlaysaa nimanka een, ishaga shisheeyaha ee la shaqeeya ee la shaqeeya wayba iska tegayaanba kuwaa marka layska horleexiyo awoodda koowaad iyo dagaalka koowaad ha lagu qaado caratuurka iyo murtadiinta ka sokeeya kenyaatiga iyo ugandhayska iyo qurunka iyo baktiga ka sokeeya iyo etoobiyaanka dagalka ha laga rido dalkayagii iyo dadkayagii bay nagu haysteen diintayadii bay nagu haystaan cirdagayagii iyo sharaftayadii bay nagu haystaan haddii aan loo dhug yeelan gumaysiga caynkaas oo aan maanta intay goori goor tahay maaragtay tillaabada la qaadin maxaa maxay muxuu dhaxalka noqonaya kula adeer wax yar baan iyo- i- wax yar baan rabaa inaan kuu sheego waxoogaa waaban isyar bedelay wax yar baan rabaa inaan kuu sheego waa xilligii dhulkaa soomaali galbeed xabashida la keenayey baa niman camiilku weligiiba wuu jiray niman camiiliina oo dadka dhulkaa u dhashaya baa xabashida hor socday xabashiga ay hor socdaanna fariin afsoom afkiisa ma yaqaanaan qabdaariya dhagax buur bay keeneen waa
habashadii baa la hadashay mini mini mini mini mini waja waja waja waja waja waja waja juu bay ku yidhaahdeen kuwii dhulka joogay ay meesha ugu yimaadeen buui war hebelow war gaalkan go- ab- awowgii lugubkan gaalkii muxuu ku hadlayaa buuhi afkaad goojaan kala adugu kaga keentay goojaan afka aad kaga keentay yaa adugu kula hadal buuhi adaa goojaan iyo iyo gogti iyo ka keenay een, ardisababa agteeda adaa ka keenaya afkii aad ku waday kula hadal buu yidhi gaal yahow waxaa odhanaya dadkii loo yimi dadkii loo yimid baa ku yidhi marka waxa weeye damaca etoobiya iyo rabitaankeedu ilaa dee qarniyo dheer buu soo jiray haddii aan laga hortegin oon qoriya dalqaha laga gelinina insha allahu waa laga gelin doonaa ilaahay idamkiiye de damaceedu ma be- waa damaceedu inuu hirgaliy doonaysaa waad artay badihii bay diqaateen badihii baa hadda la leeyahay waa loo saxeexayaa berrigii bay qaadanayaan baddii iyo berrinkii marka lagaa qaada maxaa kuu hadhaya adiga marka ummadda soomaaliyeed waxaan kale ilaahay ka cabsada oo xaqa taageera xaqa taageera oo xaqa u u hiiliya xaqa yaa oo xataa haddaydaan ugu hiilinaynin diin jacayl iyo kitaabka ilaahay haddaydaan ugu hiilinaynin yaa wardadnimadiinna iyo soomaalinimadiinna iyo dhulkiinna iyo iyo caruurihiinna iyo gabdhihiinna u hiiliya wabilahi towfiiq aad baad umahadsantahay nabadoon ismaaciil haaruun ayuu kaasi ahaa afhayeenka odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadka islaamka wuxuu u warramayay idaacadda islaamka alfurqaan adeer aad baan kugu mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adna aad baad umahadsantahay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh wuxuuna dowladda federaalka ee uu ka mid yahay ku eedeeyey inaysan lahayn siyaasad fadhisa Eh, siyaasadaan san lahayn een, hay-ado jaangooyo aysan jirin dareen qof iyo dooqiisa ku dhisan yaa hortan laku hagayo taasaa marka waxay keentay in la yiraahdo een, markii oo ethoobiya ee mouga la seexatay maamulka somaliland in si laabla kaca wixii ay layskaga wajahay oo markaas dadkii soomaaliyeed oo wada kacsan eh, dareenkooda uu kacsan yahay la, la, la yiri eh, soo safta oo muxaafid iyo mucaarad eh, shacab iyo madax gobol iyo dowlad dhexe intiiba eh, saf la soo geliyey la wada galay dowladda la taageeray waa ogeedeen intaasoo meel la- la- der- irida la garaacay turkiga heshiis lala galay ilaa hadda cid aragtay ma jirto eh, meel lagu faahfaahiye ma laha Eh, waxa loo qarinayo sababta loo qarinayo ma gara- ma garan karaysid waxa heshiis hadduu yahay difaac loo qarinayo hadduu heshiis difaac yahay maxay turkida negotiation ama waa hadal ay soomaaliya etoobiya oo dhex furaysaa Eh, dowladda turkiya ma qarsanin dowladda etoobiyana waxay dhaheen waxaa nagala dhexeeya een, eh, dano iyo xiriir istiraatiiji ah soomaaliyana waa dalaan caawinay dhaheen marka eh, saasay noo arkaan een, heshiiskii lama garanayo turkiyada lala galay een, wixii madaxweynaha inta soo noqday ummaddii uma sheegin sababaha mowqifkiisii hore bedelay sababta keentay in labadii aqal oo baarlamaanka oo yiri eh, lama eh, lalama fadhiisan karo etoobiya ilaa ay ka noqoto mouga nooma sharaxin intii hore waa aragtay hadalkiisa aad u badnaa Eh, maqaam kasta iyo meel kasta isagaa ka hadli jiray xataa dadka kale oo dowladda fursad ma siinaynin ilaa hadda wax noo sharaxay ma jiro ma naqaano sababta kii loo gaaray kii hadda etoobiya lagu soo gaaray wuxuu yahay cid noo sharaxda male ka masar lagu gaarayo ma jirto etoobiya aniga waxay ku hadasho aad xiise uguma qabo waxaa ii muujsan waxay samayso eh, Ethiopia ficil ay samaysay MOU ay la saxiixatay maamulka Somaliland ma ka laabatay maya kama laabanin marka aniga waxaan fiirinayaa waa ficilka hadalka ma fiirinayo diblomaasiyada sideeda hadalkeedu wuu macaan yahay Eh, haddaan ina xasuusiyo inta hadda dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda ay hadlayeen oo ay say rabaan si diblomaasiyad leh iyo si aan diblomaasiyad lahayn bay u hadlayeen ayagu hal meel bay taagnaayeen waxay taagnaayeen badaan rabnaa inay sugan tahay amnigeeda sugan yahay la isku hallay karo joogtana ah halkaas weligood kama dhaqaaqin soomaaliya wax kama sheegin dal soomaaliya qabsanayna ma dhihin balaayan ku duulna ma dhihin intaan ka dhacna ma aysan dhihin soomaaliya waa cadow ma dhihin waa iska celinaynaa ma dhihin taariikhduna na dhexaysa ma aysan dhihin marka sideedaba eh, eh, diblomaasiyada sideedaba waa luqad maldahan adduunka fasaa lagu wada hadlaa curfigeedana waa sidaas annaga madaxweynaha iyo xukuumadda ayaa nagu yiri etoobiya lalama fadhiisanayo ilaa ay ka noqoto garadkii waxaa anagana doonaynay shacabka soomaaliyeedna ay doonayeen waa in is-afgaradkii laga noqdo meel looga noqdo haddii la jiro ay jirtana ha naloo sheego waa waa dhegaysanaynaa wasiire dowle iyo iyo iyo wasiir khaarijiya warfaafin iyo madaxweyne koorab ha noqdo ha naloo sheego meesha looga noqday mougii waxaan ku fasiri lahaa etoobiya kama aysan noqonin mougii dowladda soomaaliya iyada unba addis ababa tagtay waa og tahay hay-adaheeda amniga iyo wasiirkan hadda aad dowlahood sheegtay tageen madaxweynihii asagaa tegey cidda lagu xadgudbay oo lasoo damcay oo madax banaanadeedii iyo wadajirkeeda dha lagu xadgudbay soomaaliya ahayd soomaaliya miyaa hoyanaysa mise etoobiya soo hoyanaysa maxaa anaga addis ababa ka doonay etoobiya ma ka noqotay mougii maya kama noqonin keenaa wasiiradana keenaa horreeyey madaxweynahana keenaa horreeyey ilaa wasaaraha etoobiya ilaa hadda soomaaliya ma ku aragtay ma annaga wax naloo geysta marka addis ababa usii ordayno soomaaliya in lagu cayaaro maaha garaadkooda fiiri annaga waxaa nala yidhi etoobiya lalama fadhiisanayo ilaa ay ka noqoto safgaradkii waa lala fadhiistay sababtii aa rabaa marka in naloo sheego diidmadeena waxay ku salaysan tahay waa very simple ma dhibadna muranka kuma jiro dastuurka la bedelaan diidana soomaalina waxay dhahdaa hal booliya niri halaala ma dhasho sharciyada marka meesha dhisan oo dhan ama sharciga xisbiga ama sharciga doorashada ama sharciga lagu dhisay guddiga doorashada ama guddiga doorashada si loo magacaabo dhan waxaa ka horeeya dastuurka lasoo bedelay dastuurkaas lasoo bedelayaan diidanahay annaga waxa laali wixii dastuurkii la bedelay ku hoos jirani ama doorasho ahaato ama ha ahaato sharciyo xisbiyo ama waxay roon ahdaani waa diidanahay waxa keliya uu dhahay waxay ahayd doorasho qof iyo codaan qabanaa sharciyo ku samaystay isaga baarlamaankana sheegaysa labada baarlamaan waa ka ansaxsaday wax walba waa sameeyey fi nihaayana waxaa leeyihi waxaan layskuma raacsanaa waa ka meel iska dhigay dastuur lasoo bedelay yuu rabaa madaxweynaha inuu doorasho asaga uu iska leeyahay laacibna ka yahay jaabkana firimbiga ugu jiro inuu qabsado haddii laiska daayo xataa war idinka xataa doorasho hal degma qabta lilah xataa kartiyay ku qabtaan male walaalo annagana hubna ma sheegin hubna ma wadano ciddii dee lafaheena uga baxsa weyno oo self defense annagana isdifaacno markaas dee waa waajib hubna ma wadano hubna uma soconno hal militarin uma soconno فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي